الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxay noo socday axaadiistii ku tacalluqsanayd ruuxa muxrimka ah ee xaj ixraaman ama cumro ixraaman inaan saydku ama ugaadhu aanay u bannaanayn kollayna dee axaadiistii qayb waan soo aragnay ugaadhu iyada markay ugaadhsi uu ruuxu ugaadhsanayo ay tahay dee iyada taas uma bannaano oo ruuxii intaa uu muxrimka yahay xurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma laakiin bal haddaanu isagu kii ugaadhsaday ahayn ee waxa isagu uu soo gaadhay uu yahay laakiin ugaadh hilibkeeda oo kale taas maxaa uga bannaan maxaase uga bannaanayn waatay noo socotay axaadiis aan kuba arkayno marka casharkii xalayto xadiidkii sacad bnu jasaama iyo duruqdiisii waxaan soo aragnay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu ximaara waxshin ama dameer dibadeed u soo hadiyeeyey rasuulkuna markaa muxrim buu ahaa dib buu ugu celiyey si uu bal markaa inaanu wax kale ugu celiyey aanay jirine laakiin dee xaaladani aanay u bannaaneyn ugu caddeeyeyna wuxuu yihi waxaanu kugu soo celinay muxrimiin baa ne haddaanaan muxrimiin ahayn waan ka aqbali lahay bal intaynaan markaa xalayto dee waan israacinay xadiid dheeriinaha ama duruq badanna waa inoo dambeeyaayo tan kuba tacalluqsan haddaan xadiidkaa waxyaalo kaga laabanno riwaayaad waxaan ku soo aragnay inuu ximaara waxshin ahaa daahirka riwaayaadkaasna waa inuu ximaar ama neef dhan oo dameer dibadeeda uu ahaa waana ta aan idhi maalik oo kale bukhaarina tarjamu u dhigtay ayaa waxay kuba awiileen oy ku xambaareen dee mid isagoo nool inuu u soo hadiyeeyey markaa taasiyada ruuxii muxrimka ahaa milkii uu milkiye iyo nooca aqbalkeed iyo gowraceed midna uma bannaanaanayo oo iyada taasi wax ishkaal oo ama jaanibkaa kaba imanaya maba jirto riwaayaad inuu xubin ka mid ahaana waan soo aragnay bal xagga riwaayaadka markaynu egnay isugeyntooda xadiidka zuhri ee marka hore cumdada asal baabkaba ah kollay dariiqii maalik waxaan soo aragnay ximaara waxshin waxaanan soo aragnay rag kala duwan oo iyaguna zuhri ka wariyey oo la wadaagsaday laftigoodu waa ximaara waxshin ee laakiin raggaas sufyaan ibnu cuyeyna sufyaan ibnu cuyeyno kaba mid ah ayaa waxaan soo aragnay laftigiisu ahdaytu lahu min laxmi ximaari waxshin marka asxaabtii zuri haddaan eegno kollay inuu aanay jusmay sheegin ee ximaara waxshin bay mucdamkoodu sheegeen waxaan sufyaan ahayn sufyaanna kollay waxaa la yidhaha markii horena wuxuu ku warin jiray sida qoladii kale ay ku wariyeen mar dambay riwaayadiisa aydoo nooco daraan baa riwaayadiisa markaa isaga jiraya laakiin durub kalaan soo aragnay bal adigu say ku jamciyaan waxa weeyaan un kollay waa xadiidkiiya waaqaco keliya in qolooyinka ximaara waxshin yidhi haddaan isnihaahno kala raajax yeela iyaga ayaa riwaayadoodu ay raajax noqonaysaao waa dad kala duwan oo siqaadii ruwaadda iyo dubaadoodii iyo xufaadoodii ah laakiin haddaan isnilaah jamciya ee marka ximaara waxshin la yidhaaho kolley waa isagoo kulligiisii la idlaaqay laakiin qeyb ka mida loo jeedo riwaayaadka kale ay noo caddaynaya inaanu dee ahayn isagoo wada dhan ama isagoo nool aanu ahayne bal uu ahaa iyadu qeyb ama hiribkiisa kaa mida imaam nawina waxaa kaba dhacday marka uu xaggaa nolosha sheegayey ama ximaara waxshintaas inuu leeyahy ta'wiilkaasa dee waxa weeya bukhaari iyo qolooyinkaasi waa ta'wiil baile laakiin dee riwaayaadkiba waa siday ku yimaadeen oo kollay soo xaafid yidhaha halkan wax ta'wiil baila la yidhaahaa ma jirtee in la jamciyun baa loo baahan yahy waayo riwaayaad adag baa jaanibkaas kale ama riwaayaadkii cumdada ahaa baabkaas taasaa buu noqonaya bal taasi iyadu waa xagga midalka arrin kale oan doonaya inayn isku yar baraarujino dariiqii inoogu dambeeyeen may wax ka dambeeyeen waa meel shucbo iyo xakam iyo ay ku soo noqnoqonayeen oo cibaara ay dhacday in xadaثanaa cubaydullahi ibnu mucaadi xadaثanaa abi xadaثanaa shucbaة jamiiعa can xabiibin jamiicanna waxaan uga soo baranay markii laba raawi oo meel ku kulmaya ay jiraan buu yidhaha labadoodaasa hebel ka wada wariyo iyagoo wada dhan halkana xabiib xagga riwaayadiisa cidda ka warinaysa shucbun baaban haynay markaa waxaabay leeyihin malaa dee waxa daahira lafdigan jamiican meeshiisii inuu ka hormaray oo arrintu ay tahay xabiib iyo xakam oo wada jiraa dee saciid ibnu jubayr kaba warinayo ay ahayd jamiicantu inay xabiib kaba dambayso oo macnuu noqdo xakamka isna riwaayaadka hore kuba sugnaa iyo xabiibkaniba iyagoo dhan waxay ka wada warinayaan saciid ibnu jubayr bay kaba wariyeen bal taasna waa mid intaynaa xadiidkaa hore kaba bixin ficil baa qolooyinkiina sharaxaysana kolley kalaam baa meesha yaalay xalayna waxaa idhi qiso yar baan soo yar naqan doonaa kolley qisada ma soo wada naqanlayo dee guud ahaane waxay ujeeddadu ahayd un markan ficilku uu majzuum yahay ficilka mudaaric ama se uu amar dee ficil amarkuna sidan dee ficilka mudaarice majzuumkunbuu kuba yimaadaa lagu beneeyaa ficilkuna mudaacaf yahay kolley awjuh baa ku bannaan matalan waxaan haynaa radda yaruddu imika taasaan haynay shadda yashuddu iyo baabkii weeye ama wixii mudaacaf oo dhan haddii haddaba la jasmiyesan imika imika halkan inoo taalla oo lafdigii hore inoo yaalay oo ah innaa lam narudduhu calayka naruddahu baa inoo xarakaysan bal waxay yidhaahaan marka aan damiirku jirinee imika haddaan damiirkaasi la socon afar waj bay ku baneeyaanoo in la fadxiyo oy leeyihiin waa u fudud waa takfiif ahaanun in la damiyo oo dee kolley xarakadii daalka un la raaciyo adigu itbaac ahaan iyo in la kasriyo inta badan markay iltiqaa saakinayn ama takhallus marka saakin uu yimaado isagaa lalaba iman jiray iyo in labada xarafba la kala saaro lam nardud laba yidhaaho taas laba yidhaaho oo la afartaas laakiin sidoo kale marka damiir jiro kasra ma imanayse damada iyo fadxada iyo waxa weeyaan halkan se riwaayada kushmihani bukhaari ba dhacday fakul idqaaq labadaba oo imanayaan qisadan sheegaya waxay ahayd waa kolley kutubta naxwada adigu maqaaribada waa sharaxa makudi la yidhaaho ee alfiyada ibnu malik kolley xaashiyadiisa ayaa qisadana sooba naqliya shuraaxda muslimiin barhkood way kaba soo naqliyaan waana kitaab madbuuco kolley sharax kooban oo alfiyadu ay leedaho sharax tacliimiyaba ah laakiin xaashiyadiisa sharaxa makuudiya xaashiyadiisa kolley mandiqadeenaba waa lagaba yaqaanay sharaxa laakiin xaashiyadaas baan macruuf ahayna ayaa nin faqiiho buucisaami yidho malaha dee nimanka maqaaribada ah ayaa arrintan la weydiiyey bal see la xarakaynayaa ficilkaa mudaaric marka uu majzuumka yahay ama uu dee amarkii oo kale markaas baa wuxuu yidhi arrintaa qisa kuma timiyo sheekh kaluu magacaabay ayaa wuxuu yidhi ayaa qisada soo naqliyo nin ay malaa nin boqorana khawaastiisii ka mid ahaa iyo la taliyayaashiisii isagana ay saaxiib ahaayeen baa masalada weydiiyey madrasadna waa la joogaayo meel dalaba ay joogto markuu isiri jawaab buu haddana dareemay si ninku moodayo un isaga inuu ku imtixaano eenay ahaynba ee wax kororsi ahayn oo markaasuu kaba aamusay arrinkii buu ku celceliyey ninkii o deetu ninkii sheekhaan raaci ayaa wuxuu ku dhaartay inaanu sheegayn ninku meel sare iskaga fadhiyaan dalabadna dhulkii bay fadhiyaan ilaa uu soo fadhiisto dhulka uu fadhiisto isagoo wax ka xiga aanan jirin dhulkaas oo saa dee sabiguba markuu mucadinkiisa iyo mucallimkiisa ag joogo uu ukhuduuco mucallimkiisa saas oo kale uu sameeyo oo halkaa ninkaa dee madaxda ah meel saruu kuma fadhiyay ilaa uu dhulka fadhiisto iyadoona dhulka waxba kama xigin arrintiisna ay taa noqotay inaanu sheegahayn ninkiibaa in badan ayaa dee isku celceliyo ugu dambayn baa muxuu yihi laa ba'sa bidulli fii طalab اlcilmi fainahu cizun ba'si kuma sugna inan dullinimo la qaato cilmi marka la dalbayo waayo ficlan dullinimadaasi waa cizi ayuu yidhi halkii buu fadhiistay dhulkiisa adigu sidii usoo dhaadhacay meeshuu ka dhaca fadhiistay ninkiibaa deeta wuxuu yihi arrintan jabnaankumaan helin iyo rakiisnimo masaladan aan sheegayo waana intaa aan sheegay hadda icraabahadaasune ee wuxuu sheekhu magacaabay oo cali bni moxamed alkarnaadi la odhanayay ayaan u rixleeyey buu ihi nin faqiirana uu ahaayo aabihii iyo walaalkii baaba laba dameeray lahayn xaabo kusoo guri jiro mala halkaasay wax ka nafaqayn jireen in badanna culimada jaanibkaasi waa haysan jiray faqrigaas anigu se mala aabihii baa qumaashkiiyo dharkiyagu imin jiro waa ka ladnaa laakiin sida addoomahan ugu shaqayn jirayoo markaasaa wuxuu ihi maalin baan kusoo kalahay waa subax qabow markaasaani wax xaaja ood leedahay ma jirta waa sheekiibuu ku odhanaya haa buu yidhi weel buu u dhiibay biyo badan qaadi kara suu yidhi aqalka biyo ma yeelaadne bali soo dhaami meesha biyaa laga soo dhaaminayana waa meel durugsan waalkina waa faaruq bahaladeed wuxuu labiyo toban goor ayaan aqalkii iyo ku dhex noqnoqday matalan meeshii biyaah waa subax qabow dhoobadii iyo iirigii iyo adigu iyo biyihii ku dhacay iyo dhaxantii isagoo qarqaraya ayuu dhameeyo deetuu idhi wax kale ma jiraano deetuu idhi bal fadhiiso masalan kuu sheegaya ee hawshan masaladii waa maxay noqotay tacabka oo ninkan ada ninkan lahaa ilaa ad soo fadhiisato waa si uu masalada kuma helay inuu kitaab u tilmaamay qisa ay ku soo aroortay iyadoo nin xaafid ahaayoo xadiid xaafidkiisa ee xaafidkuba ahaayoo la fadhiyo majliskiisii uu soo mariya xadiida maa lam tasfari shamsu kolley axaadiistii aynu kusoo marray halkaas in awqaada oo kale markaasaa dalbadii buu weydiiyey ra'da sidaa la xarakaynayo kolley nin naxwo macruuf ahaa abubakr shilwadin ayaana fadhiyayoo adugu bal markaa tiibaa deeta ay noqotay in awjuhdii ay kuba imanaysa iyo lamaa lam tasfara inta kuba banaan iyo baltooda raajixaya wixii uu sheego arrinta aan tilmaanay iyo awjuhdeedii ah marka waxaa leeya waa qisada ay soo naqliyaanoo marka hore suu ku helay iyo sida ninkan dee kollayna ruux hadduu arkayna ninkan wax weydiinaya cilmi doon ahayne bal isaga uu ku dayayo kollay ma soo gelayo man su-ila can cilmin fakatamahu urjimayo taa ma soo gelayo hadduu iskaga aamuso ninka cilmi doon maaha wuxuu ujeedaa muqaalado isaguu doonaya bal ma garanaya taas hadduu iskaga aamuso kolley ma noqonayo nin cilmi la weydiiyey ka aamusay oo taas diiday ma noqonayo waciidkaa ma mudanaye bal adigu qisadan sheegayay kolley dee awjuhdii uu tiriyey ninkaasi iyo waxyaalahaasa yar badnaaye qisadu taaba weeyo xagga bal matalan waa cilmigu dee kolley cisadii uu lahaa iyo siday uqiimeynayeen iyo bal umuuro kuma tacalluqsana waxadaana bal markaasina xadiidkii baa inoo socon doona wuxuu yihi musanifku xadaanaa bal markaa waxa inoo hadhay uun gees waan sheegnay xadiidkan in ximaara waxshin lagu wariyey acdano riwaayaadkan aan soo aragnay rijli iyo shaqi iyo cajuz iyo iyagu isma anfeeyeen oo dee cajuska markaan idhi waa mu'akharatu shay rijligii baan soo gelayo dee markaa shaqigii rijligii iyo watay ama misigti iyo wixii watayna cajuskii bay noqonayaanoo iyaga macnahoodu waa macno keliya uunu taasi ewaxa inoo dambeeya uun bal axkaamtii xadiidka kale ah waxay noo sii taam yeelayeen وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna سفyاn عan صالح بن kaysan xa وxadثna بن أbي cmر وlفظ lah qال xadثna سفyاn qال xadثna صالح بن kaysan qال سمعت أbا محمد mولى أbي qتاadةa yqul أbا محamed waa nin ناaفع بن cabاs la yidhaha kolley mala dikri waa inoo horeeyey walow kutubta أxaadiiثa uu ku leeyay aad ay u yar tahay waana nin taabiciya kolley نaaفع بن cabاsa macayaaش bay yidhaaheen mawla abi qataadana waxa la yidhi abu qataada mawlihiisa ma ahayne waa laazimay un ee haweeney kale oo caqiila bintu dalqa la yidhaahaa oo reer khifaara ayaa welihiisa cidqiga lahayd ee isagu kolley waa xag mulaazamo uun ee may ahayn tan inuu waxa weeye mawlihiisa ma ahayn abaa qataada yaquulu samictu abaa qataadata abaa qataadaad maqlay waa saxaabigii jaliilkaha farisu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo kharajna maca rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baanu baxnay maciisa xataa idaa kunaa bilqaaxati markanu meesha qaaxa la yidhaah ku sugnaanay qaaxadno kolley waa meel makiya madiina u dhaxaysa uun waadina uu ahaa kolley malaa aada masaafadiisu ay uba dheerayd oo qaaxa markaan halkaa joogno sanaduna waa sanadii xudaybiye weeye fa mina waxaa naga mid ahaa almuxrimu khaasatan waa in isaga ay wada socdeen oo rasuulkii ilaahay bal dhinaca xeebta uu diray iyadoo halkaa la maqlay inay cadow jiraan bal si ay usoo hubsadaan ay bal jaanibkaa isaga iyo koox buu u diray oo kuwaasa isaga aan muxrim ahayn inta kale kolley muxrimiin way ahaayeen fa mina almuxrimu wa mina kayru lmuxrimi markaa rasuulka ilaahay lamay soconee daa'ifo rasuulku uu meel gaara u diray bay ahaayeen id waktigaa basurtu waxaan arkay uun dee asxaabii asxaabtaydii baan arkay waa nimankii ay wada socdeen oo yataraa'awna shayan wax istusaya iyagoo wax markaa istusaya wax intay arkeen iyaga istusaya ayuun baaban arkay isaga lamay hadlin may tusahayn ee laakiin iyagaa wixii ay arkeen istusayey fa nadartu ana xaggay eegayeen baan eegayo faidaa ximaaru waxshin wuxuu baaban arkay dameer dibadeed inuu yahay isagu muxrim ma aha laakiin iyagu waa muxrimiin faasrajtu farasii faasrajtu waxaan kooreeyey farasii faraskaygii baan kooreeyey oon koorihii saaray wa akhadtu rumxii warankaygiina waan qaatay uma rakibtu waan fuulay fasaqada minii sawdii ushii ama shaabuuggii baa iga dhacay buuhi ujeeddadu faraskiisii buu fuulay markaasaa waxaa ka dhacay sawdkii ama uu iloobay oo dhulka kaba yaalay waa shaabuuggii faraskiina waa fuushan yahay faqultu liasxaabii asxaabtaydii baa waxaan ku idhi wa kaanuu waxaanay ahaayeen muxrimiina muxrimiin bay ahaayeene naawiruuni sawda waa usha ama shaabuugga iisoo dhiiba taas baaga iisoo fidiya faqaalu waxay dhahan wallaahi baanu ku dhaaranee laa nuciinuka calayhi bishayn kollay dee saydku inuu ruuxii muxrimkaa xaaraamka yahayna way ogaayeen bal xagga icaanadana inaan lagu kaalmaynayeenna dee sa imaka inoo muuqato way garanayeen markaasay yidhaaheen annagu ku caawin mayno oo wax alla waxaan kuugu caawinayno saydkan aada u baxaysiya istiyaadka ma jirto oo dee iyagoo shaabuuggii dhulka uga qaado u fidiya taas bay u arkeenna inay icaano tahay fanazaltu waan dhaadhacay faraskii baan ka dhaadhacay fatanaawaltuhu fatanaawaltuhu markaasaan anigu qaatay wey oo intaan dhaadhacay ayaan qaatay oo dhulkiibu usoo dhaadhaco u qaatay fatanaawaltuhu markaasaa wuxuu yihi uma rakibtu haddana dib baan faraskaygii u fuulay faadragtu lximaara dameerkii ayaan gaadhay oon haleelay min khalfihi xaggiisii dambe oo xagga dambaan kagaba imi walxaal huwa isagu waraa'a kamatin meel tuura ama akama gadaasheed uu kuba sugan yahay fadacantuhu waan wareemay birumxii warankaygii ayaan ku wareemay oo facaqartuhu dee waa dhaawac adag oonu dhaqdhaqaaqi yeelanayn ama dhaqaaqi karayn ordi karahayn baan gaadhsiiyey caqri waa jarxi unbaa caqri laba idhaa macnuu waa dilay weeye oo wuu dilayba faataytu bi asxaabi isagii baa anoo jiidaya aan ula imi oon soo qaaday asxaabtaydii baan ula imi waa ximaarkii faqaala bacdu barhkood baa waxay yidhaaheen kuluuhu cuna wa qaala bacdu barhkoodna waxay yidhaheen laa taakulu waa iskhilaafeen waana nooc ijtihaado way ijtihaadeen ijtihaadkoodii bay isku khilaafeen markaasay barhkood yidhaaheen cuna badhnaha cunina kole riwaayaadka xadiidka qaarkood sa dee inoo faa'iideynayaana markii hore intay cunitaankii bilaabeenba ayay markii dambe shaki galay oo yidhaaheen ma idinkoo muxrimiina cunaysaanoo barhkood ay yidhahdeen or markaas inaga daayo ha cunina wa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahina wuxuu ahaa amaamanaa annaga hortayada oo uu naga horreeyey faxaragtu farasii faraskii ayaan eriyey oon dhaqdhaqaajiyo macnaa aad baan u eriyey weeye faadragtu rasuulkii ilaahay baan gaadhay faqaala wuxuu yihi markuu w aan weydiiyey huwa xalaalun ee adigu muxrim baad ahayd adigaa dilay iyaguna siday noo dambaysa qayb kamay ahaynoo umay kaalmayn manaanay tusin markaa xalaal weeye fakuluuhu cuna bal xadiidku duruqu xoogaayuu yeelan bal dee inta inoo hadhay baabka kaba hadhsan xadiid yaroo keliya ayuunbaa kaba dambaynaya waa xadiidka duruqdiisa alfaado intan ka ziyaadsanna waan arkaynaa markaa waan wadaynaa duruqdan waxadaثnaa yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki xa waxadaثnaa qtaybaة عan maliki fيma quri'a عalayhi عan abinadri عan naafici mawla abi qataadata abu muxamedna kunyadiisii bay ahayd magaciisi waa kanoo waa naafic waana taan nidhi naafic ibnu cabaas baa la yidhah ama ibnu cayaash abi qataada mawlihiisa waxau ka dhigayna waa taan soo sheegnay marka hore can abi qataadata radia allahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa abu qataada maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay maciisa oo markii hore madiine ka soo baxeen rasuulka ayuu la socday xataa idaa kaana bibacdi dariiqi makata dariiqii maka barhkood marka ay kuma sugayihin adugu markaa weli uma soo dhowo maka madiine unbay waxoogaa ama in laba marxalo ah ka soo socdeen ama saddex marxalo waa meesha arrawxaa la odhanayay horena dikrigeeda kitaabka ay inooguma soo horreysay ayay joogeen halkaa marka ay joogaan ayuu takhallafa hadhay abu qataada maca asxaabin lahu muxrimiina asxaab isaga u sugnaatay waa dad kaloo daa'ifo kaloo saxaabadii ka mid oo muxrimiina ayuu isagu la hadhay oo rasuulka ilaahay buu ka hadho bal jiho kaleu u diray rasuulka ilaahay wuxuu u diray jiho xagga xeebta ayuu u diray والxaal huwa abu qataadana غayru mxrimin ruuxaan mxrim ahayn uu yahay fara'aa wuxuu arkay ximaaran dameer waxshiyan dameer dibadeed fastawaa calىa farasi faraskiisiibuu ku fadhiistou foolay fasaأala asxaabahu asxaabtiisiibuu weydiiyey an yunaawiluuhu sawdahu inay usoo fidiyaan ay markaa ay u dhiibaana shaabugiisii oo dhulka ka yaalay faabow calayhi way iska diideen fasa'alahum rumxa malaha warankuna dhulku kaba yaalo warankiina ii dhiiba buu idhi faabow calayhi kiina way diideen faakhadahu intuu dhaadhacay buu qaatay oo uma shadda calى alximaari ay xamala calى alximaar wuxuu weerar ku qaadayba dabardibadeedkii faqatalahu uu dilay faakala minhu bacdu asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii bacdigood ayaa wax ka cunay waabaa bacduhum badhna way iska diideen oo muxrimiin baa nahay saydkuna inooma banaanay yidhaaheen faadrakuu adugu markii dambey dhexdii ku gaadheen rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fasa'aluuhu can dalika arrinkaasay weydiiyeenoo faqaala wuxuu yidhi inamaa hiya waa waxaan aa hesheen amaa ducmatun waa cunto macnaa ducma waa dacaam adcamkumuuha allahu ilaahay idinku arsaaqay wax cunto ilaahay idin siiyo idinka sababtiina ma ahayn markaa xaaraam idinkama ahayn way idiin banaanta weeye welina xadiidku waa inoo socon doonaa haddii ala yidhaaho laakiin bal waxaa jirta imaka halkan inoogu sugan dadkii ay wada socdeen iyagooy muxrimiin yihiin inaanu isagu muxrim ahayn rasuulka ilaahi iyo asxaabtiisuna muxrim bay ahaayeen tay noo dambaysaana horta waa cumray ahayd exraamkoodan iyo xaj muu ahayn waayo waktigii xajka xajatulwadaac loo soo baxay cadow meelaha laga baqdaamay jirin oo dhulkaasi dad islaama ayaa la wada noqday oo waxa weye sanadii tobnaad ee tani waa xudaybiya markii ay usoo baxayeen ayay ahayd oo ay maqleenna cadow markaa hadhow ay dee iyagii dhici karta inuu dhib gaadhsiiyo ama kiradoodii ama uba dabamaro madiine iyo ayaa dee warkiisu uu soo gaadhay bal taas bay marka arrintan ah iyadoo aynu soo maray oo aynu kitaabka habeen dhoweed ku soo aragnay mawaaqiiddii la xadeeyey ruuxu hadduu cumro u jeeda ama xaj uu ujeedo exraam la-aan inaan u dhaafahayn su-aasha ayaa waxay noqonaysaa seebay ku dhacday abu qataada inuu isagoo aan muxrim ahayn dee miiqaadkiisiina waa kuwana way soo dhaafeena uu dhaafo oo muxrim la-aan ama exraam la-aan uu isagu ugu socdayo ay dadkii kale exraaman yihiin ina waxay ahayd miiqaadka lama dhaafayo hayra muxrim ruux doonaya xaj ama cumreed kollay jawaabo dhowra ayay ku jawaabeen oy kaba mid tahay mawaaqiidan la xadeeyey ee ay tahay ruuxii xaj doonaya ama cumro doonaya inaanu dhaafin kollay de ibnu cabbaas ina dadkii warinaya saynu soo marnay ka mid bay ahaayeenoo tawqiidkoodaas ama taxdiidkoodaasi uu dambeeyo waktigan buu ka dambeeyo dee waktigai xajatulwadaaciya buu ahaa mayntii adigu balfadxma adigu wakti ka dambeeye waktigan ayuu ahaa marka xagga taxdiid ahaan mawaaqiidan jihaadka kala duwan la xadeeyey ayaan waktigaa weli aan jirin oo saas baa isaga inuu dhaafo walow dadkii kale ay xaraaman yihiin keentay taas waa qowl waxa wey qowl kaloo laba yidhi dee isagu markaa hore dee inuu maka geliyo in kalena war uma hayn jamaacu ku jiray rasuulkii ilaahay xagga xeerta uba diray sisa inoo soo socota cadowga ay maqleen warkiisa ay u ogaadaan ama ay u hubsadaan bal jaanibkaas oo kale oo bal matalan taasna waa la yidhi bal malaa jawaabaha barhkood baa yidhi wuu ka dambeeyey laakiin waa la socday ee dadkan isaga raacayba barhkood waa kuwan muxrimiinta ahaaye malaa dee xaggaa taqidka oo taxdiidka oo la yidhaaha wax dambeeyey buu ahaa markaa laazim ay ahayn ruuxu inuu halkaa kaba exraamto taas baa adugu bal matalan malaa jawaab imaka halkan laguma jawaabo dee bacdigoodna ay raajax yeeleenah dee inaanu isagu markaa wakti wuxuu yeeli dooniyo inuu geli doono war umay hayn aanu xaj iyo cumro toona aanu niyeysnayna suurtagal weeye calaa kulli xaalin waa adugu arrin ee su-aal meesha taala oo ah muxuu u exraaman waayey bal taas iyadood xagga kale matalan waxaa inoo dambaysay rasuulka ilaahay istifsaar intaa ka badan inuu lahaa xadiidkuna duruqda waa inoo socotaaye bal jaanibkaasun baan doonaya ama masaladii saydkiiyo wixii ku tacalluqsanaa ee ilaa xalina waan soo haynay welina khulaasadeedii maynaan sheegin way inoo soconaysaa وxadaثna qtaybaة عan malik عan zayd bn aslm عan caطاء bni yasaar عan abi qataadةa radي الlahu canhu fi ximaar اlwaxshi mila xadiiثi abi nadr oo qutaybana isagoo maalik kaba warinayo xadiidkan ximaar اlwaxshi xadiidkii abi nadreen kaba soo baxnay mid laba mida ayaanu ka maqalay noo war no adigu dee noogu warramay غayr lakin ana fي xadiiثi زayd بn aslm waxaa ku sugnayd ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala inuu yihi hal macakum maciina ma yahayahay min laxmin shay riwaayadna way noogu dambaysaa wax yiribkiisii kamida oo imika a wadaan oo idiin hadhay ma jirta ayuu yihi e waxaana inoo dambaysay inay dee ay waxbay sideen rasuulka ilaahay inuu ka qaatay inuu cunayra taasna ay tahay oo culimmadu yidhaaheen waxaa rasuulka ilaahay su-aashiisan iyo cunitaankan si shakigii iyaga qalbigooda galay barhkood galay ee matalan meesha uu gaba saaro iyo shubhadii iyaga kuba timidna waa kuwan iskuba khilaafay barhkood ay kaba joogsadeen oo ugu caddeeya waxaan xalaal aan shubha lahayn inay tahay ayuu tan u yidhi una cunay rasuulka ilaahay inta ay iyada dee wixii u harhsanaa ama waxay rasuulka ilaahayba dee uu khaasatan inuu usii dhigay oo uu markaa waday abu qataada وxadaثna صالح بن مسmاr السلمي qال xadaثna معاad بن هiشhاm qال xadaثnيi أbي عن yaحyى بن أbي kaثيr qال xadaثnيi cabdاللahi بن أbي qتاadةa qال أنhu qاl bal dadka sanadka waa dad aynu hore usoo aragnay waxaan ninka sheeka muslim ahayn oo caawa inoogu horeyso صaalح بnu mismar aلsulami abulfadl ama abulcabaas waanan reer marwo ahaa oo kushmihan meel la odhanayo qomalaha qaryooyinkii marwo kaba mid ahayd oo la yidhaha beryaha dambe way kharaartay taas baa deegaankiisa uu ahaa waana nin dabaqadii imaam axmed iyo isagu ah saduuqna xaafid ibnu xajar uu kaba cabiro kolley muslim iyo tirmidi unbaa kutubtan lixdaa uu kaga sugan yahaye qolooyinka kale kutubtooda kuma sugna kitaabkeennana xadiidkan iyo xadiid inoo dambeeyo xagga ashribo kuba iman doona labadaa xadiid buu ku leeyahay wax kale kuma laho waa nin kitaabkaba axaadiidiisu ay aada ugu yar tahay waa laba xadiidun kitaabkeena tirmidi baa soo raaca afarta kitaab ee kale ususha kaba mida wax riwaayo ku leeyahay ma jirto marka cabdillahi bn abi qataada ayaa wuxuu yihi qaala indalaqa abi eeg muu odhan oo imika can abi muu odhan ama xadaanii ama akhbaranii abi muu odhan ee cabdillaahi bn abi qataada oo taabiciya ayaa yidhi aabbahay baa rasuulkii ilaahay raacay caama alxudaybiya qisadana isagu umuu joogin marka arrintani waxay noqon irsaal bay noqon oo nin taabiciya ayaa waaqicaan u joogin buu inooga warramaya kolley riwaayaad kalena way dhacday sede waa taa riwaaya inoo dambaysa can cabdillaahi bn abi qataada can abiihi aabihii buu kaba warinayaa oo halkan irsaal haba jiro laakiin riwaayaadka kalea inoo caddaynaya qisada aabihii buu ka taxamulay aabihii buu kaba maqlay ee ma aha imika wuxuu irsaalinayo un maaha daahirka halkani irsaal haba ahaado wuxuu uhi indalaqa abi aabbahay waa tegey maca rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam caama alxudaybiyati sanadii xudaybiya faaxrama asxaabuh dadkii la socday weeye oo abuqataade la socday baa ixraamtay walam yuxrim isagu se muu ixraaman xudida rasuul llahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahina waxaa loogu waramay ana caduwan cadow biqayqata ana caduwan cadow waa niman cadowi bikayqata meesha qayqa la yidhaha inay kuba sugan yihin kolley qayqaduna waxay yidhahaan waa reer bani dufaar baa degi jiray ama reer bani taclabo waa meel ceelba ahayd ama buur weyn oo radwo la odhanayay biyaheedu meel ay kuba soo dhici jireen bay ahayd oo adugu waa dhulkaasun dhinaca xeebta xigta in cadow uu meesha halkaa ku sugan yahay ee ay iyagina waa kuwan socdeen muxrimiintii maka usii jeeda markaa dhib baa kaba iman karta cadow arrinka saasa ayaa loogu warramay rasuulka ilaah loo sheegay markaasaa isaga wuxuu diray abuqataade iyo jamaacuu diray si ay bal arrimaha usoo hubsadaan oo ay dee bal warkaa cadowga iyo waxyaalaha ay u keenaan faindalaqa rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuu tegey laakiin isagu dariiqiisii buu hayey xaggii makuu jeedaa isagiyo dadka badankoodii ee jamaaca abuqataada kuba jiraa xaggaa loo diray waana taa aynu marka horeba soo maray inoona dambaysa markaasay xaggii u kaceen markaa way ka hadheen rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kolley waana markay rawxo soo gaadheen qaala wuxuu uhi fa baynaa waqti ana anugu maca asxaabihi oo eeg waaba kan qaala wuxuu yihi fabayna ana maca asxaabih waa isagoo in waxaa odhanaya in abuqataada odhanaya fabaynamaa ana anugu maca asxaabi maca asxaabi nabiyi salى اllahu عaleyh wasalam kolley meelaha qaarkood waxaa dhacay ma asxaabi waa markaa waxay noqonaysaa qoladii ay wada socdeen ee asxaabtiisii way ahaayeen oo waa kuwan suxbadan khaaska ah wada leh rasuulka ilaahay asxaabtiisiina weynoo dhimaca asxaabii la yidhaahna ishkaal maba jiro isagoo adugu daa'ifadii iyo firqadii la raaciyey uu la socdo farisu rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam aw yadxaku bacduhum ilaa bacd iyadoo taa ayuunbaa wuxuu arkay iyagoo yadxaku uu qoslayo bacduhum barhkood ilaa bacdi oo nimankay wada socdeen isagu mashquul buu ahaa kabuu yeelanayey oo sa dee riwaayo xadiidkaba kuwa timoo gees kale uba jeeday iyagoo qosqoslaya ayuunbuu arkay markaasaa markuu tii ay uu arkay baa id waktigaa nadartu dee waa si uu sababtan qosolka iyo maxay la qoslayaan te u ogaado ayuunbuu deeyey dhinacii ay deeyeeno faidaa ana bximaari waxshin wuxun baaban arkay dameer dibadeed faxamaltu calayhi faraskii intan fuulayna isaga waa xalaal ah ayaan weerar ku qaaday oo fadacantuhu faahbatuhu waan waree wareemay faahbatuhu waan sugay weeye oo macnaa waxa weya jiraaxa xoog leh oonu dhaqdhaqaaqi karaynon halkii uu ku sugay ayaan gaadhsiiyey fastacantum iyagii baan kaalmo kaba dalbay gawriciisii iyo ji qaaditaankiisiiyo inay u kaalmeeyaan faaba way diideen an yuciinuunii inay ii kaalmeeyaan markaasuu isagiibaa hawshii waday waa kanoo faakalnaa min laxmi hiribkiisii wax ka midaan cunno qoladii kalena way la cuneen walow markii dambe kuwa ay kaba joogsadeen saa marka hore baan soo aragnay wakhashina waxaanan kaba cabsanay way koobnaayeenoo may badnaynoo an nuqtadaca in nala goosto oo dee meeshii weli waa xudaybiya xataa daar maka maka waa daar kufri bay ahayd may islaamin carabta badankoodii markaa waxay kaba baqdeen kol hadday yar yihiin rasuulka ilaahi iyo asxaabtiisna ay kaba horeeyaan iyaga in cadowgii gooni u helo uu goosto markaa hadhow dhibaata ay halkaa ugaba timaado ina way kooban yihiine fandalaqtu waan tegey buu ihi adlabu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi anoo dalbayo ka daba tegaya arfacu farasii sha'wan wa asiiru sha'wan kolley arfacu iyo uraficu labadaba waa lagu dabdiyaa macno keliyay leeyihiin faraskaygaan kor yeelaya macnaa aad baan u eryayey weeye oo waa nooc sayrka kaba mida waxaan dedejinayey oon aad u eryayey faraskaygii uraficu iyo arfacu haddii la yidhaah sha'wanna waa wakti ama taaro waa asiiru waan soconaya sha'wan marna aad buu eryayey si uu rasuulka ilaahi iyo asxaabtii hore ugu gaadho kolla dee isagoo faraskii nasinaya ayuu si degan u soconayay sha'wana macna waa taaratan ama waktan falaqitu waxaan la kulmay rajula nin min bani khifaarin reer bani khifaarin fii joofi leyl habeenka dhexdiisii faqultu waxaan idhi ayna laqita rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam halkeed rasuulka ilaahay kula kulantay qaala wuxuu ihi taragtuhu waan ka tegey bitixina meesha tixin la yidhaha isagoo joogaan kaga imi weeye tixinna iyo suqyo iyo qayqo iyo qaaxo iyo waa meelo adugu dhulkaa kuma sugnaa waddaan iyo abwa iyo horeynu usoo marnay xalay taan iyadna kuma soo marno waxaan idhi waa iskuba dhow yihiin bal dee kuwaasaa malaa xagga maka kaba xigay waddaan iyo abwa iyo abwana waa halkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hooyadii ay kuba dhimatay ee qabrigeedu ahaabaabay abwa ahaydba haddaba waa amaakin meelaha kuba sugan oo dee kolley kutubtaa hore dee way taxdiidinaysay kolley imakana way jiraan qolooyin dee bal matalan intay meelaha ay yihiin iyo barhkood magacyada loo yaqaano sida asuqya oo kale waktigan iyo qolooyin sheegaana way jiraan dee kutubtaa horena macaajimta kolley dee macaajimtu ma aha uun kuwan luqada uun lagaba dayo qeyb kale oo macaajimta kutubtaa macaajim albuldaan ay yidhaahaan oo buldaanta iyo buuraha iyo dooxyad iyo waxyaalaha xadida oo iyaga rasmigood iyo halkay ku sugan yihiin iyo waxyaalaha sheegtay wixii kusoo arooray markaa kolley kutubta markay noqotay axaadiida iyo siirada iyo ashxaabta carbeed iyo waxaa kuma soo arooray malaa kitaab aada muhimaa jira oo dee waxa weeyaan kolley waana madbuuc ee ninkii rabaana waa heli karaayoo la yidhaaho mucjamu mastacjam mucjamu mastacjam nin bakri la yidhaah baa leh waa nin mutaqadima markaa wixii siirada dikri ku leh iyo axaadiista ee meel ah buur ah dooxa ceel ah kolley rasmigiisi iyo xaddii iyo halkuu yahay iyo magaciisii waad ka helaysaan kolley waa laba mujalladoo buurbuuran afar jus midkiiba laba uu kaba adigu ka kooban yahay laba jus waanu jiraa kitaabkan mucjam ulbuldaan oo waa kitaab isaga ka waasacsan laakiin ta badan bilaadaa waaweyn iyo ee kani waa kasii khaasan yahay oo meelahan iyo d waka waa lagaba helaya de kale mucjam ulburdaanna waa kitaab isaguba aada u mudan aada muhima bal waxyaalaha uu ku muhimiya dee meeshiin kuma xadaynayo isagu akhbaar kale adab ah ashcaar ah taraajim ah waxyaalo badan baa markaa uu meesha ka hadlayo ayuu soo aroorinayaayo waa isaga waa kitaab isna fawaaid badan mucjam ulburdaani bal waxaan leeyahay marka umuurahan waa dabdigooday ku dabdiyeen tidhinna way ku dabdiyaan oo ta'da la kasriyo tahinna haadi kolle way kasrirsantay iyadoo ta'da la fadxiyana way kuma dabdiyaane waa makaan meelaha kuba sugnaa magacii halkaasaan kaga imin buuri wa huwa rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaa'ilun wuxuu hargelayey macnaha dee uu niyeysnaa inuu hargalo waqtiga qayluulada gaadho waa min alqayluulati weeyaan oo qaala yaqiilu oo martani noqoto qaala tii hadalka ayd iyada waxayd qaala yaqulu qawla ismigiisa faacil waa sax waa qaayil oo isla mid tan markay noqoto waqtigan alistiraaxa nisfa nahaar maalinta barhkeed harhgalkan la harhgalo ama ha la seexdo ama ha la yska nastuune bal matalan waa tan alqayluula lagaba cabiro qayluula lagaba cabiro laakiin ficilkeedu iyadna waa qaala yaqiilu e qaala yaqiilu maadigii waa isku mid mudaaricay ku kala duwan yihiin midna qaala yaquul wey midna qaala yaquul masderkiina way ku kala duwan yihin ismiga faacil way ku kulmayaan oo qaa'ilun baa mid kasta la odhanaya marka muxuu ah wahuwa rasuulkii ilaahay qaa'ilun waa wuxuu niyeysnaa imaka ticin buu ku soo dhaafee laakiin de way dhaqaaqayeen way soconayeen meesha ay degi doonaan waktiga dee duhurka ama harka ay degi doonaan ay ku tala galeen inay hargalaanna waa asuqya halkaasuu isagu hargelayey oo halkaasuu dee niyeysnaa weeye qaradkooda iyo ujeeddadooda way higsanayeen inay hargalaan oo ay degaan waktiga dahiirada meesha asuqya la idhaayo iyaduna kolley waxa weeyaan meel iyaduna qaaxa kolley aan kaba dheerayn oo adigu dhulkaas kuba yaalay makiya madiina uba dhexayso qaailan asuqya falaxiqtu kolley maan kaa helina waxaan filayaa nin mucaasira oo laga yaaba sacuudiyana lagu madbucayo mucjam almacaalim aljuqraafiya fi siira oo waxyaalaha dee iyaguna siirada kuma soo arooray waayo raggan dee mucaasiriinta waxay ku yarooyiin macaajinta ay dejiyeen iyagi bal imaka meeshii halkay qolada hore masaafadoodii inta kilomitr ay meelaha u jirto magaca imaka loo yaqaano iyo waxyaalahaas haddii la degay haddaan la deganayn bay kolley ay yidhaahaan oo kitaabkaas waa kitaab kolley laba madbuceeyo sacuudiga laguma madbuceeyo laakiin kaasi wali waa niu soo gelin baan leeyahay oo markaa wali kama faa'iidaysana wahuwa qaa'ilun asuqya bal markaa meel suqya la yidhaha waxaan arkaya dee sheekan raxiqu maktumka loo yidhaha asuqya umulbarki haddii bal dabigu taa yahay ayaaba la yidhaahaayo imaka si waxa weeyaan meel mastuuro la yidhaaho dee magaalo malaa macruuf ahay ayuu tilmaamayay wala dee masaafo dhinay jihadii kaba xigtay iyo inta kilomitr ay uba jirtay wahuwa qaa'ilun asuqya falaxiqtu rasuulka ilaahay buu adigu waan soo gaadhay faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina asxaabaka asxaabtaadii waa intii ay isaga wada socdeen yaqra'uuna calayka asalaama waraxmat allahi way ku soo salaamayaan oo dee salaamtii oo laysu daro ruux ama kaa fog ama kade adigu ruuxii kaa maqnaa salaamtii loo dirayay xadiidka way noogu sugan tahay salaam istixbaabkeedna wuxuu leeyahy nawowi istixbaab salaam istixbaabu irsaal isalaam ila algayb xadiidka wuu inooguba sugan yahay ama ruuxa loo diraya ruux ka mudan maada ka diraya ama yaanu noqoninba waxaanu ka soo noqonlayaa qaala asxaabuna isagoo le shaaficiyada uu kaba soo noqonlaya wayajibu cala rasuuli tabliqu kol haddii la yidhaha hebel igu salaan oo kale fariintaas waa ammaano uu sido markaa waajib bay ku noqonaysaa ciddii inuu gaadhsiiyo intaasun arrintu kuma dhammee wayajibu cala lmursali ilayhi rabdu ljawaabi xiina yubaligu cala alfawr ruuxii iyada la salaam salaamta loo diray markaa salaamta la soo gaadhsiiyo waxaa waajib ku ah inuu jawaabo waa radintii salaamta oo imaka dee haddii la yidhaha ruux fulaan assalaamu calaykum buu ku yidhi walow ruuxu aanu ku maqlahayn laakiin markaa haddana radinteed waajib bay noqonaysaa kallayna mala siiqada dee ah ruuxan sidana salaamtii qeyb baa waxa weeyaan laga gelinayaa oo isagiina waa la raacinayaayoo sida meela kuba soo aroortay calayka wa calayhi salaamu oo kale adiga iyo isagaba salaami korkiina aad tahay jawaabtay noqonaysaa lakiin muhimku inay jawaabtu dhacdo weeye ruuxuu inuu taa ku daayo kol haddii khaasatan salaamtii dee markan kale salaamtan kale hadday jawaab weeysay taasna way mudanaysaa ruuxii aanu kuwa maqli walow ruuxan dee siday uu isagii idiin dhexeeyo isagiina la raacinayo jawaabtii la raacinayo bal taas buu yihi yaqra'uun yaqra'uuna calayka asalaam waraxmat اllahi wainahum yow qad khashuu waxay ka cabsadeen an yuqtadacuu duunaka cadow inuu meelaha kaba helo adiga duunkaa la goosto ee intadirhum sug baan ku idhi bu ihi faintadarhum rasuulka ilaahay wuu sugay faqultu waxaa ihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow inii asadtu anugu waxaan ugaadhsaday sayd baan ugaadhsaday asadtu kolay takfiif adigu daalku shado ma laha iyo saadku toona asaado si aqaamo iyo acaado iyo aqamtu iyo acadtu iyo taas baa la odhanaya tana waa saasoo asaada haddii macnaa ama saydkiibuu kiciyey meeshiisii kaba saaree ama u ugaadhsaday ha looba isticmaalabe imanka asadtu taas bayo waxaan ugaadhsaday sayd baan ugaadhsaday wa macii macayga waxa ah minhu ay min asaydi faadilatun in hadhay wax baqiyo ayaan weliba wadaa oo in baa ii harhsanoon sidaa faqaala nabiyu salى اllahu alيه wasalam liqowmi dadkii markii dambe kuwii hore sooba cune intii la joogtay ayaa wuxuu ku yidhi kuluu cuna isaguna waxbuu kaba cunay wahuwa muxrimu wahum muxrimuuna dadkani iyagu muxrimiin bay ahayn weli xadiidkaa inoo socda waayo waxyaalo in kolley inoo qeydaya xadiidka riwaayaadkiisa inooguma imanayo kama hor dhacayno xadaثnي abو كامل بن الجحdري qال xadaثnا abو cawاnة عن cثمان بن cabd للhi بn mwhb adu way fadxisan tahay waana nin صغاar الtaaبعيn adugu kaba mid adigu taabiciintii kaba mid ninkana in yar bu cabd للh بن abي qtاadة ka yar weeyahay عan cabd للh بن abي qtاadة عن أbيه رضي الله عanه qال أنه qاal kharaجa رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم rasuulkii ilaahay baa baxay xaajan xaal yahay isagoo xajaya waxaynu soo aragnay xudaybiye inay ahayd waana tan oo waxa weeyaan cadow iyona waa laga baqanayey laftigana waxaa dhacay rasuulka ilaahay markaa uu soo baxay inuu xaj u soo baxay bacd alculamaa baa waxay ku tiriyeen halkan waham iyo khada inay tahay oo rasuulka ilaahay iyo saxaabadu iyagoo aada u badnaa maalintii xajatulwadaac cid kala baydhamay jirina dariiqoodii caadiga ahayd ee maka keenayey ayuun bay hayeen kan waa tan in la kala qaybsamay qayb uu meel u diray aynu soo marray waktigaasna daar islaam baa dhulkaasoo dhami wada ahaayo cid cadow oo dhulkaa laga baqdaa asal ahaan mamay jirin oo kufaari kumay hadhin markaasaasay waham uguma tiriyeen laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy waxba in waham aan kaba dhignaa ma habboona ee xaajana luqada alxaju waa alqasdu ila shay ruuxii muctamirkaana waa tan alxaju alasqarba cumradii lama yidhaaho qasadkaa uu maka usoo qastayaa waa jiraayo macnuhu waa xaggii qasadka iyo macnahaasba wey bal arrintu kolley waa abucawaane kaba dhacdayoo bayhaqi maruu xadiidkan warinayey ayaa waxaa ku sugnaa xaajan aw muctamiran waa shaki uu isagu shakiyey abucawaana qolooyinkii kale may shakiyin umuuraha aan sheegaynaana way jiraane bal wala uu leeyahay majaaz baan ku xambaaraynaa xaafid ibnu xajar arrinku horta xaj ma ahaynoo cumru ahaa waktigana waa ta aan soo ogaaneyn wakharajnaa macahu naguna waanu la baxnay qaala wuxuu yidhi abu qataada fasarafa uu duwey ama gees buu u leexiyey min asxaabihi rasuulka ilaahay asxaabtiisii qeyb kaba mid ah oo macnaa jiho kale u leexiyey oo u diray fiih dhexdooda ama uu kaba mid yahay abu qataadata jamaaco asxaabtiisii kaba mida abu qataada uu kuga jiro weliba faras fuushana ayaa uu rasuulkii ilaahay markay rawxa joogaan madiine way ka soo wada baxeen ayuu u diray jiho kale oo jihadaa laga baqanayey cadow ama dee warkiisa bal warkaa laba sheegay faqaala wuxuu uhi khuduu saaxila albaxri xeebta soo mara waa si bal inay wax jiraan dee loo hubsado dhinaca xeebta soo mara xataa talqowni waa dhinaca yambuciyo xataa talqowni ilaa ila kulmaysaan oo marka dambe a dhinaca dariiqa aygaga soo de aynu marka halkaa dariiqa kuma kulmayno laakiin xaggii xeebta soo mara oo soo hubsada bal waxaa jira inoo soo ogaada qaala wuxuu yidhi faakhaduu waxay jamaacada abu qataadana ku jiraa waxay mareen saaxil albaxri xaggii badii xeebtii falama insarafuu markii dee ay iyagu halkii soo hubsadeen ee wax dhib oo jirta inaanay soo arag ay soo noqdeen ay markaas ay u soo gadoomeen qibala rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi xaggii ayaa axramuu kulluhum ee markaa hore inay jiho kale uba socdeenba makaba kumay soconoo gees kalea loo diray markay ise soo rogeen bay soo ixraamteen dhammaantood ilaa abaa qataadata bal mooyaane kolleyna waa ta aan hadalla inoo yar horreeyeen halkan ixraam la-aantiisa fa innahu lam yuxrim ma ixraaman fa baynamaa hum yasiiruuna qoladii iyagoo socda id ra-ow waxay arkeen xumura waxshin waa markii hore ximaara waxshin keli inuu ahaa damer dibadeed weliba mudakara laftiyadii hore aan ku soo aragnay halkan waa inay qabiic o dhan ahayd oo de waxa weeyaan waa koox dhan oo dameer dibadeeda ayay arkeen faxamala calayha abu qataata waa xumurtii ama qabiicii ayaa waxaa weerar kuba qaaday abu qataadata facaqara minha wuxuu ka dilay ataanan waa dameer oo markaa riwaayadani kuwii hore inoo sii basinaysaa ama inoo bayaaminaysaayo ximaarkaa hore wuxuu ku xambaarnaa tan buu kuba xambaarnaayo dee qadiic way ahayd markii uu tegeyna mid buu kaba dilay tii uu dilayna mid dhadig bay ahayd dameer bay ahayd ama dameer dibadeedkaasba ayuu dilay taa horena tanay kuba xambaaran tahay fanazaluu daa'ifadii laba socotay baa way dhaadhaceenoo way degeenoo faakaluu min laxmiha dee intay adigu waxa weeyaan dubteen ama ay karsadeen bay hilibkeedii wax kaba mida ayay cuneen shaki baa galay barhkood baa ka joogsaday iska diiday markaa markii dambe inay cunaan oo qaala wuxu uhi abu qataada faqaaluu waxay idhaaheen akalnaa laxman wanaxnu muxrimuuna hilib waa hilib sayd ayaynu cunnay inagoo muxrimiina walxaal naxnu muxrimuuna qaala wuxuu yidhi abu qataada faxamaluu way qaadeen maa baqiya min laxmi lataani wixii u hadhay ee dameer dibadeedka ama dameerta hilibkeedii ugaba hadhay ayay soo qaateen falama atow rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay markay u yimaadeen bay qaaluu yidhaaheen yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow inaa kunaa waxaanu ahayn axramnaa kuwa ixraamtay wa kaana abu qataadata lam yuxrim abu qataada se isagu muu ixraaman fara'aynaa xumura waxshin waxaan aragnay qadiic iyo xayn oo dee dameer dibadeed ah faxamala calayha abu qataadata facaqara minha ataanan fanazalnaa faakalnaa min laxmiha faqulnaa waxaanu nidhi markii dambe shaki baana galayoo naakulu min laxma saydin war ma sayd hilibkii baan cunaynaa walxal naxnu muxrimuuna faxamalnaa waxaanu soo qaadnay maa baqiya wixii bal naga hadhay ee hilibkeedii kaba hadhay waa kuwan kana joogsaday ayaanu sidnaa faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hal minkum idinka ma idinka mid yahay oo miyuu idinka mid ahaa axadun axad amarahu amroo yihi war noo soo dil aw ashaara ilayhi bishayin ama farta ugu fiiqay ama tusay isaga miyuu idinku jiraa macnaa miyaa si un u kaalmayseen ma tusteen miyaa u ishaarteen oo farta ugu fiiqdeen qaala abu qataada yihi qaaluu waxay dhahen laa may qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi fakuluu maa baqiya min laxmi haddaba kol haddaydaan idinku qayb kaba ahayn aydaan tusin aydaan amrin aydaan ugu kaalmayn dilkaas saydkaas waa idin xalaale cuna wixii hadhay وxadثna محamed بن msنى qال xadثna محamed بن jaعفri qال xadثna شhucbatxa وxadثnي الqاsim بن زكريا qال xadثna عubayd الlahi عan شhaybاn جamيعا عan cثman بn cabdاللahi بn mwhab بhada الإsناad bal adigu جamيiعا wuxuu u wadaa shaybاn بn cabdالرaحman iyo شhucba ayaa labadoodu ka wada warinaya cثman بn cabdالlahi بn mwhab isnaadkiisna waa tan aan soo aragnay can cabdillahi bn abi qataata can abihi buu ahaa haddaba fii riwaayati shaybaan riwaayada shaybaan waxaa ku sugnayd faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam aminkum miyuu idinka idinka mid yahay axadun axad amarahu amray an yaxmila calayha inuu weeraro dee markaas si uu soo dilo aw ashaara ilayha ama iyada farta ugu fiiqay oo tusay wa fii riwaayati shucbata qaala ashartum a ashartum m miyaa u ishaarteen aw acantum miyaa u kaalmayseen aw asadtum mise idinku miyaa ku xambaarteen inuu ugaadhsado idinkoo u kiciyo iyo wax laba mida ama amray qaala shucbatu laa adri qaala acantum aw asadtum inuu acantum yidhi asadtum ee laakiin ujeeddadu rasuulka ilah horta uu weydiiyey bal in ayagu qayb kaba ahaayeen isdiyaadkan iyo in kale markuu ogaaday asal ahaan inaanay shaqo ku lahaynba iyagu aanay tusin aanay u tilmaamin amrin aanay si kale ugu kaalmayn wuxuu amray inay cunaan xadثna cbdاللahi بن cbdالرحمن الdاrimiي qال أخbarana yaحyى بن xasاn qال xadثna mعaawiyة وبن سlاm qال أخbarnii yaحyى qال أخbarnii cabdاللahi بn أbي qtاdة أna abah رadي الlه عanه aabihi ayaa أخbarahu u waramay أnahu غazى mعa rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم غaزوة الxudaybiية qaala wuxuu uhi fأhlوu بcmraةi غayri aniga un mooye dadkii kale cmray xraamteen qaala faاstagtu waxaan ugaadhsaday xmaara waxshin adcamtu asxaabi asxaabtaydii baan quudiyoon siiyey oo way cuneen walxaal hum muxrimuuna iyagoo muxrimiina uma ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan u imi faanba'tuhu waan u warramay oo waxaan ugu warramay أن عندنا أgتيda inuu ku sugayay miن لحمهi waa miن لحم الحماaر فاضلة وxaday in baطya فqاaل كلوه cuna buu yihi dadkan markaa uu lahaa cunana محرimuuna محرimiin bay ahaayeen xadيiثkii laba daريق baa inooga hadhay waa kuwan حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم وسلمة بن دينار تاس الأعرج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون والحال أبو قتادة محل معناه محل ومن الإحلال أو حلال يهي محرم هين وساق الحديث حدث وهلكي kaxeeyey si aynu kuba soo maray wa fiihi waxaa ku sugnaa faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay hal macakum minhu shayn wax ay isagii hilibkiisii ka mid oo sidaad ma jira qaaluu macanaa rijlu lugtiisiiba maca yaga ah qaala faakhadahaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam faakalaha dee si ugu caddeeyo xalaalnimadkiiyo taas rasuulka ilaahay waa cunay intuu qaatay waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana abulaxwasixa وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن الرفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال أنه قال كان أبو قتادة في نفر محرمين أبو قتادة وحو كمد أها كل احتري نفر محرمين أه وأبو قتادة محل والحال أبو قتادة محل يسوي حلالي هاي واقتص الحديث حديث كيف ضبق لي راد بري معناه وحو كحي يستعين كبص ومري وفيه waxaa kuma sugnaa qaala inuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh hal ashaara miyuu ishaareeyo ilayhi ila lximaari waxa weeyaan de waa isagan marka la eego abuu qataadaha xagga dameerka insaanun insaan minkum aw amarahum miyuu amray abaa qataada bishayin wuxun macnaha ruux idinka idinka midi miyuu amray ama uu tilmaamay qaaluu laa yaa rasuula allahi qaala wuxu uhi fakuluu cuna fakuluu cuna bal xadiid keli baa inoo dambeeya dalxat bn cubaydilaahi isaguna macnaha waafaqsan axaadiisii baabkuna way noo dhammaadeen kolley tan leenahayn waxa weeyaan oo dee kolley baabkan axaadiidiisii khulaasadu ay noqon horta mid weeye culimmadu way isku waafaqsan yihiin ruuxii muxrimkaa inuu isagu ugaadhsado inay xaaraam ka tahay dee ilaahay baana yidhi waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma waxaa kaloo shaaficiye qoloyna yidhaaheen bal haddii saydkii oo kale ugaadhi iibsi uu iibsado waa wixii noola ama hiibe loo soo habeeyo waxyaalaha caynkaasana kuma milkeeyo bal markaa qadiyada laakiin axaadiidani waa hilibkiisii maxaa lagaba yeelayaa si axaadiidani imaka inooguma sugan hadduu ruux muxrimi isagoo horta wixii soo ugaadhsado uu muxrim yahay iyada taas dee wixii bakti buu noqonayaa lama cunayo haddii ruux xalaali soo ugaadhsaday haddii uu waxa weeyaan ruuxan muxrimkaa qeyb uu si uun ugu kaalmeeyey tusid ha noqoto ishaare iyo wax kale ugu kaalmeeyey yadna ruuxa caynkaasee kaalmada la yimi maha dadkii kale kaa kaalmada isagu laba yimi isagu ma cunayo oo taas axaadiidan waa tatay inooguba sugan waxaa meeshii hadhay uun haddaanu kaalmaba kaba ahayn ruux xalaalina soo ugaadhsaday loo soo hadiyeeyo la siiyo sida xadiidkii xalay socabaynu kuba soo maray imikana halkan qeyb aan kuba arkayno maxaa xukunku yahay kolley taasna rasuulka ilaahay xalay waxaan soo aragnay inuu celiyey oo uu celiyey inuu muxrim yahay culimada qaarna ay kaba qaateen waxaan loo celiyey waa ixraam daraaddeed oo sina inaanu ugu banaanayn sayidku markaa ruuxii muxrimkaa laakiin dee axaadiisan kale aynu hayno ayaa inoo caddaynaysa inaan ixraamkan oo keliya aanay manci ahayne laba xaalo ayuu ruuxii mamnuuc kaba noqon inuu isagu qeyb kaba ahaa oo kaalmo ama tusin waa sidan imaka caawa aan hayno iyo kan ku xambaarayno sacd bnu jasaame xadiidkiisii haddii ruuxu qeybba kamuu ahayn laakiin ruuxan soo ugaadhsaday waxaan wuxuu marka horeba ula jeeday ruuxa muxrimkaa isaga daraaddii buu soo ugaadhsaday iyada markaasna ma cunayo ee waxaa iyadana jira xadiid asxaabu sunan ay wariyeen xadiidii jaabir ahaa sayd lbari lakum xalaalun ma lam tasiiduuhu aw yusad lakum aw yusaad lakum beriga saydkiisu xalaal buu idin yahay hadday markaa muxrimiinta tihiin haddaydaan idinku soo ugaadhsan ama aan idinka daraaddiin loo soo ugaadhsan oo ruuxani hadduu imaka dee isaga ugu talagalay wuxuu usoo dilayba waa hebel aadsiisi isaga daraaddeed buu usoo ugaadhsaday markaa ruuxaas isna ma cunayo tii sacad binu jasaamana bal taasaan kuba xambaaraynaa xadiidkuna waa xadiidkaas kolley markaa inoogu sugan asxaabu sunan waana xadiid inoo sugan oo ah tafsiil inoo gelinaya daabid guud inoo noqonaya oo sayidkaa berigu ruuxii muxrimka ahaa xalaal buu u noqonayaa labada xaalo hadday meesha kaba baxaan haddaanu isagu kii ugaarsaday ahayd waxa weeye waa taas haddii isaga aan isaga daraaddii loo soo ugaarsan ugaarsigu isaga ugaarsanaya waxaa ka mid noqonaya hadduu u kaalmeeyey kii ugaarsanayay sidan imaka xadiidkeedan ama duruqdeeda aan kuba hayno wixii aan intaa ahayn kolley waana siday culimada intooda badani kuba tagaan xalaal buu u yahay oo waa cuni karaa tanna markaa dambena iyo axaadiisna kolley tay isugu keen wada imanayaan taas buu noqon waana sida jamaahiir alculamaa qowlkoodu yahay xadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثanaa yaحya bnu saciidi عن بن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الطيبي عن أبيه قال أنه قال الحق سندك محمد بن المنكدر waa imaam aad صاalح ahaayo caabid ahaayo macruف oo qrayشh ah oo waxa weeyaan taabiciintii kaba mid ah معاad بن عبد الرحمن بن عثmaanna horeynuu soo maro waa nin taabici oo taabiciintii dhexe isaguna ah معاad بن cabdiلرحmaan kaasi wuxuu ka warinayaa aabihii aabihiina waa cabdiلرحmaan iبn cثmaan cثmaankan waxay walaalayeen dalxaة iبn cubaydالlaahi oo waa cabdiلرaحmaan iبn cثmaan iبn cubaydالlaahi weeye cabdiرaحmaanka naftiisu waa صaxaabi ama xudaybiye waqtigeedii islaamay ama fatxu maka waqtigeedii islaamay kitaabkeenana xadiidkan iyo xadiid kasoo inoo dambeeyey ayuu kuba leeyahay laakiin waa nin صaxaabiya weeye oo muslimaة الfatxi kaba mida ama ka yar horeeyey dalxat bnu cubaydillaahina waa aalu dalxe adeer uuba yahay oo cusmaan bay walaalayeen mucaadkuna waa taabici waa inankiisii bal markaa mucaad baa aabihii cabdiraxmaan ibnu cusmaan ibnu cubaydillaahi kaba warinayo qaala wuxuu yidhi kunaa maca dalxat bni cubaydillaahi waxaanu ahayn oonu la joognay dalxat bnu cubaydillaahi baanu maciisa ahayn walxaal naxnu xurumun macnaa muxrimuuna wey jamcu xaraamina annagoo muxrimiina macnaha waxa weeye kolley dee dariiqa makay kuma sugnaayeen saxaabigan jaliilkii axad alcashara na way la joogeen cabdiraxmaan bin cusmaan iyo qolooyin kalena meesha way joogeen muxrimiinna waa la wada ahaa fa udiya lahu dayrun dayrkuna dee saydkiibuu kaba mid yahay waxyaalahan duulo wax kaba mida oo lasoo dilay ayaa dee maa lasoo gowracay ayaa loo soo hadiyeeyey isagii waa saydkaas wdalxatu raaqidun walaal dalxatu raaqidun waqtigaa dayrkan loo soo hadiyeeyeyna dalxa uu hurday iyagii markaa malaa dee isagii lamay sugine waxbay kasii cuneenoo fa mina annaga waxaa naga mid ahaa min akala ku cunay waa dadkii dee isna aalkiisan kaba mid ahayee joogay cid cuntay wa mina man tawaraca dad ka xalaal meertay oo yidhi waan muxrimiin baan nahay taasna annaga naga mid bay ahaayeen falama sayqada dalxatu dalxa markii uu soo toosay ee arrintiina loo sheegay wafaqa macnaa wuxuu sawaba weeye wuxuu ka dhigay mid dee kuwa waafaqay sidii toosnayd ama uu sawaab kaba dhigay sha'nigoodu ama xaalkoodu inuu yahay man akalahu ciddii cuntay oo wafaqa macnaha sawabahu weeye ciddii cuntay een iska dayn ayuu yihi idinkaa hagaagsanaa idinkaa toosnaa idinkaa sii sawaabka haydba waxaanu dee daliilkii isagoo sheegaya u yihi waqaala wuxuu yihi akalnaahu dayrkan ama saydkii waanu cunnay maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam dee kollayna waa xaaladaa uu bannaan yahay eena iyagu kuwii soo ugaarhsaday ahayd iyaga daraaddeed aan loo soo ugaarhsan kolley iyagii aanay qayb kaba ahayn dee adigu kaalmo iyo isha adigu aanay qayb kaba ahayn marka caynkaasa ee loo soo hadiyeeyo ha xalaal buu ahaa taasuu sheegaya markaa dee tanna noocaas bay ahaydba waa kana waabu iska hurdayo waa loo keenay uun marka wuxuu leeyahay rasuulka ilaahi maciisaan cunay oo ciddii cuntay ayaa iyadu sii toosnayd ama sii sawaabkayd kuba jirta baabu maa yundabu lilmuxrim waa baab dheer isaguna kolley axaadiistiisna ay waxoogaa tahy ama uu dheer yahayba waxba ma kala goynayna halkaan ku dayna wallah subxaana watacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وأطرنا ولا تأثر علينا وربنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد والحب يسعدين